warbaahinta idn news dot com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
xogadaha guud ee jaamacadda carabta nabiil al carabi ayaa ugu baaqay dhammaan dowladaha ururkaasi ka tirsan iyo ururada kale ee caalamiga inay si deg dega dhinaca bini-aadanimada uga taageeraan dalalka soomaaliya iyo jabuuti nabiil al carabi ayaa sheegay in arrimahaas ay yimaadeen dhinaca bini-aadanimada ku saabsan kadib markii ay ku soo qulquleen labada dal soomaaliya iyo jabuuti qaxooti badan oo kasoo cararay dalka yemen oo hadda dagaalo iyo colaad badan ay ka jirto nabiil al carabi ayaa shalay la kulmay danjiraha soomaaliya ee halkaas ama jaamacadda carabta wakiilka uga ah sidoo kalena ah danjiraha soomaaliya u fadhiya dalka masar oo lagu magacaabo cabdulaahi xasan maxamuud kulankaasi kadib war-saxaafadeed uu soo saaray xogeeyaha guud ee jaamacadda carabta nabiil al carabi ayaa sidoo kale lagu sheegay in jaamacadda carabta ay qaadi doonto tallaabo kasta oo lagu caawinayo dhammaan dalalka soomaaliya iyo jabuuti si wax badan looga qabto arrimaha bini-aadanimada oo haatan aada looga cabsi qabo waxaana warkaasi lagu sheegay in la caawin doono qaxootiga soomaaliya ku sugan gaar ahaan waxaa war-saxaafadeedkaasi lagu sheegay kuwa ku nool deegaanada uu ka arrimayo maamul goboleedka puntland